alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacala aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira baabu lmasxi cala alkhufayn baynu ku jira wacan caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu qaala jacala anabiyu nabigu wuxuu sharci gareeyey sala allahu alayhi wasalama halaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda lilmusaafiri ka musaafirka wa yowman walaylatan habeen iyo maalin buu u sharci gareeyey lilmuqiimi ka negi yacnii wuxuu ujeedaa fi lmasxi cala alkhufayn masixista labada khuf la masaxayo akhrajahu muslimun jacala waa bimacnaa sharaca weeyi jumladaa dambe ee yacnii fi lmasxi cala alkhufayn ah xadiidka ka mid ma aha ee waa xaafidka qudhiisa hadalkiisa sida ahlulcilmigu ay baraarujiyeen xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa tawqiitu almasxi cala alkhufayn yacnii almasxu cala alkhufayni inuu yahay mid muwaqatahoo wakti leh ayuu tilmaamayaa xadiidkaa horena wuu tilmaamayay qofka musaafirkaahi waxa weeye saddexdaa habeen iyo saddexdaa maalmood ayuu masaxan karaa kii muqiimka ahaana habeen iyo maalin habeen iyo maalini markaa afar iyo labaatan saacadood oo isu soo wareegtay bay noqonaysa intaasaa u bannaan inuu iska masaxo iyadoo hadday doonto wax xaraj iyo wax dhibiba aanay haysan waay tawqiidkaasina xadiid badan baa tusinaysa waana sida ahlulcilmiga badidoodu ay mareen ee saxiixa ah ee sunnadu ay ku caddahay waxaa haddaba isweydiin la masale muhiima masaladaasi waxay tahay muddadan goormaa laga bilaabaya muddadan saddexda maalmood iyo saddexda habeenah muddadan saddexda maalmood iyo saddexda habeen ah ama habeenkiiyo maalinta ah goormaa laga bilaabaya ma waxaa laga bilaabayaa labada kuf marka la xidho mise marka la xidho dabadeed marka ugu horraysay qofku weyse jabo mise marka ugu horraysay qofku uu masaxo intaa aynu sheegnay iyomaa laga bilaabaya masalada saddexda qowlba way ku jiraan bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen marka uu xidho khufaynkii iyadoo cagihiisu ay daahir yihiin baa muddadu ka bilaabmaysa bacdi kalena waxay idhaahdeen maye markuu isaga oo daahir dahaaro qaba uu xidho khufaynkii ee dabadeetana uu weyse jabo xadadkaas ayaa muddadu ay ka bilaabmaysaa sidaana waxaa qaba ahlulcilmi badan waana madhabka alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi sida uu waxa weeye yahay kadalika abu xaniife iyo axmed iyo ciddii maalikiyada ka mid ahee waafaqdayba waxay leeyihiin marka uu xidho khufaynkii ee dabadeeta uu weyse jabo dahaaradaa uu ku xidhaa ee ka jabto markaasaa muddadu ka bilaabmaysa qowlka saddexaad wuxuu yahay in la yidhaahdo maya markuu masaxo ama markay sidaa uga jabto ha noqoto ama muddo kadib ha noqoto eh marka ugu horaysa ee uu khufaynkaa masaxo ayuunbay muddadu ka bilaabmaysa sidaana ahlulcilmiga qaba waxaa ka mid ah waxa weeye qowlkaa qudhiisa waxaa qaba ahlucilmi badan baa qaba waayahay ahlucilmi fara badan ayaa qaba oo xataa shaaficiyada qaar ka mida ayaa rajaxaya waa riwaaya can ilimaami axmed ibnulmundir oo kaleoo shaaficiyada ka midi waa qowlku rajaxayo alimaamu nawowi qudhiisuna waa qowlku rajaxayo ee u odhanayo wahuwa almukhtaaru raajixu daliilan saddexda qowl haddii la eego kaa u dambeeya ee odhanaya marka uu qofku khufaynkii masaxo ayay muddadaasi ka bilaabmaysaabaa ugu xoog badan sababtuna waxay tahay isagaa daliilka waafaqsan waayo adilada haddii loo noqdo xukumkaa ruksada ah ee la rukseeyey inuu qofku khufaynkii masaxo waxa ay ku xidhay masxiga ayay ku xidhay sida xadiidka rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalama yamsaxu almuqiimu yowman walaylatan wayamsaxu almusaafiru halaaata ayaam markaa ruksadaa waxaa lagu xidhay masxiga sidaa awgeed baa marka la masaxo ayuunbaa muddadu ay waxa weeye ka bilaabmaysa farqi baana u dhaxayn kara oo waxaa suuro geli kartaa salaadii subax markuu weysaysto qofku inuu khufeynkiisii gashado dabadeeta waxaa suuro geli karta inuu waxa weeyaan in yar kadib salaada subax in yar kadibba weyse jabo ya aduu doono lidii subaxba lixdii subaxnimoba wuu weyse jabay waay qoladale waxa weeye weysejabka ayay uga bilaabmaysaa dee lixdaa subaxnimo ay muddadii ka bilaabmaysa hadduu muqiim ba ahayo uu negiyaa habeenkii iyo maalintii wakhtigaasay ka bilaamayso laakiin qowlka raajixa ah haddii tusaale ahaan wakhtigaa uu weyse jabay oo deeta duhurka markuu u weysaysanayay uun masaxay markaasay ka bilaamayso soo ma aragtid marka waxa weeye farqi baa u dhexeeya taasi waa masale weeye masale labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye almasxu cala alkhufayn shuruud buu leeyahy shuruudda badidooda axaadiidtaasi ayaa laga qaadanaya shardiga ugu horeeya waxa uu yahay in markaa tahaaro uu ku xidho an yalbisahumaa calaa tahaaratin taama tahaaro inuu ku xidho shardiga labaad wuxuu yahay waa inaanu muddadaa uu masaxayo xadadkii akbarka ahaa la soo gudboonaan ee wuxuu ka masaxayaa xadadkii asqarka ahaa waa inuu noqdo haddii xadadkii akbarka ahaa meesha yimaado wax macni maydhis ku waajibinaya oo maydhi saaraya waa yahay haddii alaba kuu roon yahay dee ma masaxayo shardiga saddexaad ee xadiidta laga qaadanayaa waa in muddadaa sharcigu u xadidaa ay noqoto oo musaafirkiina saddexdaa habeen iyo saddexdaa maalmood muqiimkiina isaguna afar iyo labaatankaa saacadood habeen iyo maalinta waa tahay saddexdaa shardiba axaadiidta ayaa laga faa'iidaysanaya shardi afraad baa jiro oo khufaynkan cayntoodu waa inaana nijaas ahayn cayntoodu waa inay daahir tahay oo wax daahira asal ahaan daahira waa inay yihiin weeyaan oo wax nijaasa markaa dee lama masixi karayo shuruud kalena bacdu ahlilcilmi way sheegaan adigu daliil waadixana ma laha wallaahu aclam wax daliiloo waadix ah ma laha afartaa shardi unbaa markaa ugu muhiimsan qaala wacan thawbaana radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu yihi bacatha rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu diray sala allahu calayhi wasalama sariyatan gaadma ayuu diray ciidan qayb ciidanka ka mid ah guuto guuto ciidanuu diray fa amarahum wuxuu fara an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi cumaamadaha ay madaxa ku xidhan yihiin yacnii wuxuu u jeedaa alcamaa'ima cumaamadaha iyo watasaakhiini khufafka waxyaabaha ay cagaha ku xidhan yihiin ee khufafka iyo waxyaabaha la midka ah yacnii wuxuu ujeedaa alkhifaafa rawaahu axmedu wa abu daawuuda wa saxaxahu alxaakimu axmed iyo abu daawuud baa wariyey xaakimna wuu saxiixiyey ahlulcilmi kalena waxa weeyaan way saxiixiyeen ahlulcilmiga saxiixiye waxaa ka mid ah alimaamu alalbaniyu raxmat ullaahi calayhi markaa xadiidkanina waa xadiis saxiixa weeye thawbaanna waa thawbaan ibnu bujdud baa la odhan jiray waa mowlaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidku markaa wuxuu sheegayaa ama uu tilmaamayey markuu kaamilka yahay guutadaa rasuulku diray sala allahu calayhi wasalama in qabow badani ku dhacay dabadeeta markii ay rasuulka u yimaadeen iyadoo safarkii iyo maaragtay colaaday ay u baxeen qabow badani ku soo qabsaday ayuu yidhi cumaamadaha madaxa idinku xidhan waxba ha ka furina masaxa haddii alaba kuu roonyayay khufafka a cagaa ku xidhantiinna iska masaxda waayahay laakiin tafsiirka ah yacni alcamaa'im tasaakhiintana uu yihi yacni alkhifaaf waa min tafsiiri alxaafidi nafsihi waa xaafidka hadalkiisa weeye oo xadiidka labada inood ee lasii fasiraya kelimaadka ka mid ma aha waay ka mid ma aha ee haddii alaba kuu roon yahay waa tafsiirka xaafidka xadiidku walaalayaal wuxuu daliil u yahay in la masixayo casaa'ibta in la masaxayo casaa'ibtana camaa'imta ayuu ku fasiray cumaamadaha waxaana markaas soo gelaya ama waxaan shaygan innagu aynu cumaamada unoqon u naqaana ha noqoto ama waxyaabaha kale madaxa lagu maree wixii kasta ee mara uunahee madaxa lagu xidha ayaa soo gelaya waaye markaa in la masixi karo oo marka ay madaxa ku xidhantay waxba aanay waajib ahayn in laga qaado madaxee sidaa dusha looga masixi karo ayaa xadiidku daliilu yahay waana markaas sida saxiixa ahlulcilmi badanina way tilmaameen waxaanu ibnulqayim raxmat ullaahi calayhi tilmaamay masixista madaxa rasuulka sala allahu calayh wasalam saddex nooc baa uga soo arooray isagoonay waxba saarayn inuu wada masaxay iyada oo fooddaa hore bannaan tahay inta kalena cumaamadi saarantahay inuu fooddii bannaanaydna masaxay intii kalena cumaamadda masixista ku dhammaystiray iyo arrinkaa saddexaad oo ah iyadoo madaxa cumaamadi wada saaran tahay inuu macnii waxa weeyaan cumaamadda la wada masaxo saddexdaa arrinba way sugnaadeen mar haddii ay intuba sunnada ku sugnaadeen waa mid waxa weeyaan lagu camal falayo weeye xadiidku waxaa kaloo uu daliilu yahay atasaakhiin oo khifaafka khufafka uu ku fasiray in la masaxayo xadiidtii horena waynu ku soo maray waay waxaa kaloo ay ahlulcilmigu tilmaameen tasaakhiintaa waxa soo geli kara waxyaabaha markaa cagta lagu xidho ama khufaf ha noqdaan ama waxyaabaha kale ha noqdaan sidaa awgeed baa sharabaadadan hadda aynu aadka u isticmaalno buurhkiiyo wixii la mida loo xidho sharabaadadaa iyaguna xukumkii khufka yeelanayaan sida saxiixa ah oo waa la masixi karaa qowlkaasina wuxuu ka asaxay saxaabada qaar ka mid a cid ku khilaaftay oo saxaabada ka midana lama hayo marka waa la masixi karaa waxaana u daliila in la masixi kara aahaartaa saxaabada marka laga yimaado waxaa laga qaadanayaa alfaadan sheegaysa tasaakhiinta in la masaxo oo wuxuu ku soo gelayaa can dariiqi alcumuumi lafdi caamnimadaa lafdigu caam yahay ayuu soo gudagelayaa macni lafdiga caamkaabaa koobsanaya wax kasta oo khufafa ama khufafka la midoo sida khufafka cagaha loogu xidho haddii laba yidhaahdo maya khufka iyuunbuu ku gaar yahay oo soo geli maayo oo dariiqaa ku soo geli maayana waxaa la odhanaya waa looga qiyaas qaadanayaaba soo ma aragtid waxaa looga qiyaas qaadanayaa maxay khufaynkii ayaa looga qiyaas qaadanaya oo axkaamtii ay yeelanaysay tana yeelanaysa sida raajixaana farqi ma kalala sharabaadadu kuwa yaro maaragtay qarala ha noqdaan ama kuwa fudud ha noqdaan hadday doonaan waa la masaxayaa weeye waay waxaynu intaa ku daraynaa xadiidkani masixista tasaakhiinta iyo khufafka muddo kuma xidhin ama wakhti kuma xidhin mar haddaanu muddo ku xidhin waxaa lagu qaydayaa axaadiistii iyadu markaa muddaysay tilmaantay inuu mu'aqat yahay ayaa waxa weeye lagu qaydayaa waana sida sunnadaasi saxiixa ah ee mutawaatirkii tilmaamaysa ahlulcilmiga badidooduna ay mareen waa tahay qaala wuxuu ihi wa can cumara cumar waxaa laga wariyey mawquufan xaalo uu yahay markaa mid mawquuf ah macnii isaga ku dul taagan oo rasuulka aan loo rafcin wa can anasin anasna laga wariye marfuucan xaalo uu yahay mid rasuulka loo kor yeelay sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi idaa tawada'a axadukum midkiin marka uu weysaysto oo walabisa uu xidho khufayhi labadiisa khuf falyamsax calayhimaa korkooda ha masaxo walyusalli fiihimaa ha kuna tukado walaa yakhlachumaa yaanu siibinna in shaaa hadduu doono ilaa min janaabatin janaabo xaggeed mooye wax kale yaanu ka siibin akhrajahu daara quطniyu daara quطni baa wariyey waalxaakimu xaakim baa wariyey wa saxaxahu waanu saxiixiyey xadiidkani markaa saxa marfuucan wa mawquufan isagoo mawquufa iyo isagoo marfuucaba waa saxay alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey waxaana laga qaadanayaa masaa'ilkii aynu hore u soo maray ayuu inoo tilmaamaya hase ahaatee e walaa yakhlachumaa in shaaa waxaa loo fasiri karaa inaan qofka muddo looga baahnayna in alla intuu doono uu markaa waxa weeye iska xidhnaan karo in alla intuu doono ayuu iska xidhnaan karaa taasina waxay ka hor imanaysaa axaadiidtii aynu soo maray ee sheegaysay almasu cala alkhufayn inuu mu'aqat yahay sidaa awgeed baa waxaa la odhanayaa walow xadiidkan sidaa ha lagaba fahmo oo sidaa waxa weeyaan maaragtay ha looba fasiran kara e laakiin waxaa loo celinayaa axaadiidtaa ka badan ee saxiixa ah ee hore ayaa loo celinaya waaye oo haddii waxa weeye la ydhaho waa mutlaq xadiidkani oo wax muddaa ma sheegin kuwaa qayday ee muddada sheegay baa loo celinaya lagu xidhaya jawaab labaad oon filaya subulka qudhiisa inuu sancaani ku soo rarayey waxa ay tahay in la yidhaahdo markuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalama inshaaa wuxuu u caddaynayaa khufaynka in la masaxaa inaanay waajib ahayn oo marka lagu idhi muddadan masax afar iyo labaatanka saacadood haddaad muqiim tahay haddii kalena muddadaa kale masaxood musaafir tahay waajib kuguma aha inaad masaxda adigoo musaafirad haddaad doonto intaad iska bixisa iska maydhi kartaa lugaa soo ma ya iyadoon muddadiiba kuu dhammaan marka jawaab kale waxay tahay in la idhaahdo maya ee wuxuu rasuulku caddaynayaa sala allahu alay wasalam inaanay waajib ahayn qofku inuu markaa masaxo hadduu doonana wuu masixi karaa hadduu doonana waxa weeye wuu iska saari karaa ilaa min janaabana xadadka akbarka ahi hadduu yimaado inaan la masaxayn sharabaadadii iyo khufaynkii iyo wixii la midka ahaa in la yska saarayo ayay tilmaamaysaa waay qaala wuxuu ihi wa can abi bakrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama saxaabiga abi bakra waxaa laga wariyey nufayc ibnu alxaaris athaqafi can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama annahu nebigu rakhasa inuu ruqseeye lilmusaafiri ka musaafirka a alaaata ayaamin walayaaliyahunna walilmuqiimi yowman walaylatan idaa taطahara markuu tahaaro qaato oo falabisa uu xidho khufayhi labadiisa khuf uu xidho an yamsaxa calayhimaa korkooda inuu masaxo akhrajahu daara quطniyu wa صaxaxahu ibnu khusayma daara quطni baa soo saaray ibnu khusaymana wuu saxiixiyey ahlulcilmi kaloo saxiixiyeyna way jiraan xadiidku markaa waa saxiix weeye alimaamu alalbaniyuna silsilatu axaadiida saxiixa ayuu ku saxiixinayaa raqamka saddex kun afar boqol iyo shan iyo konton halkaasi ayuu kaga hadlayaa xadiidkanna masaa'ilkii horuu sheegayaa wuxuu sii ta'kiidinayaan ishtiraatu lubsi lkhufi calaa tahaara ha inay shardi tahay khufkii in lagu xidho wixii maaragtay la raaciyo sida sharabaadadiyana waa la mide in tahaaro lagu xidho weliba tahaaradaasi inay tahay tahaara kaamila markuu labada lugoodba maydho uu dabeeta sharabaadadii ama khufaynkii xidho taasaa xadiidku sii ta'kiidinaya waxaanaynu nidhi bacdu ahli lcilmi baa maro labada qowlee ku jira xalay baynu xusnay qowlkaa dambe ee odhanaya maya labadaba markuu maydho waa inuu geliyo kaasi ayaana waxa weeye axwad ah labada qowlkaas ayaa axwad aho aad mooddaa inuu adhara yahay wallaahu aclam waxaa kaloynu baraarujinaynaa qofku isaga oo khufaynkiisii ama sharabaadadii masaxay oo sidaa ku weyse qaba haddii muddadii loogu talagalay ay ka dhammaato ama iyadoon muddadiiba dhammaan baabuu iska saaray waysadiisaasi miyay buraysaa mise ma burayso masalada aqwaal baa ku sugan ilaa afar qowl baan filayaa inay gaadhayaan qowlka ugu raajaxsani waxa weeye in la ydhaa maya ma burayso waysadiisi ma burayso waayo siibista uu siibay haddii weyse jab kale ama wax kale aanu ku iman siibista uu siibay un ku buri mayso tahaaradii uu tahaaro qaatay soo ma aragti inay ku burayso siibista uu siibay muddadii inay dhammaatayna waxa weeye daliil ma laha marka uu weyse jabo ayuunbuu haddii allaba kuu roon yahay dee weysaysanayaa qaala wuxuu ihi wa can ubayi bni cimaarata radia allaahu canhu waxaa laga wariya saxaabigaasi annahu qaala inuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow amsaxu miyaan masaxaa cala alkhufayni labada khuf miyaan masaxaa ha amsaxu ay aamsaxu amsatulistifaamtii baad qadaraysa qaala wuxuu rasuulku ihi nacam ha qaala wuxuu ihi yowman maalin ma maalin baan masaxaa qaala wuxuu uhi nacam ha qaala wuxuu uhi wa yowmayni ay wa amsaxu yowmayn ma laba maalmood ma masaxaa qaala wuxuu uhi nacam ha qaala wuxuu uhi wa halaathatan saddexna ma masaxaa qaala wuxuu uhi nacam ha wamaa shiita iyo intaad doonto intaad doontaad iska masixi karta akhrajahu abu daawuuda wa qaala laysa bilqawiye abu daawuud baa wariyey waxaanuu yihi markaa laysa bilqawiyi mid xoog badan ma aha mid xoog badan ma aha markaa xadiidkan marka la eego sanadkiisu waa daciif weeye waa xadiid daciifa oo laba nin oo markaa labaduba majhuul ah majhuululxaal ah ayaa ku jira sanadkiisa ama laba oo ka badan cabdiraxmaan ibnu rasiin lilaaye iyo moxamed ibnu yaziid iyo ayuub ibnu qatan dhammaantood waa majhuuliin baa la yidhi sidaa awgeed baa axmed laga wariyey inuu yidhi rijaaluhu laa yucrafuun raggiisa la garan maayo sanadka ama xadiidkaa ibnu cabdilbarna isna wuu daciifiye abu daawuud qudhiisu waa kaa ishaaray dacfigiisa alimaamu alalbaniyuna wuu daciifiye markaa xadiidkani marka xagga sanadka la eego ma sugna xagga macnaha marka la eegana wuxuu tilmaamayaa qofku intuu doono inuu iska masixi karo khufaynkiisa laakiin arrintaasi waxaynu nidhi xataa xadiidkani maba asixin axaadiidta asaxday ee laga fahmi karo waxaa loo celinayaa lagu xidhayaa maxay axaadiidta wakhtiyaysay ee musaafirkana wakhti siisay muqiimkana wakhti siisay ayaa lagu xidhayaa taasina taa weeye marka musaafirkiiyo la kala farqiyey qofka muqiimkaana waa dee fudaydkii shareecada weeye waxaynu ognahay qofku markuu dee muqiim iska yahay waa qof haddii allaba kuu roon yahay iska maaragtay mashaqadiisu way ka sahlan tahay oo way ka fududay ka musaafirka ha safarku wuxuu madino iyo loofilaan u yahay ama maxalba uu yahayba mashaqo iyo hawl iyo socod iyo markaa dhibaato ayuu u yahay waay waxaa jirta o aynu baraarujinaynaa hal masalo sheekh islaam ibnu taymiya oo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday sida minxatulcalaamkaba uu ka soo rarayo haddii qofku isagoo waxa weeye musaafira tusaale ahaan ay ku adkaato muddadaa saddexda maalmood iyo saddexda habeen ee loo cayimay inuu sharabaadadii ama khufeynkiis iskaga bixiya hadday ku adkaato oo tusaale ahaan wuxuu ka hadhayaa dadkii uu la socday ama inuu cadow soo gaadho ayuu ka baqanayaa ama ayuu dhibaato kale ayaa waxa weeyaan uu ka baqanayaa waxa u bannaan ayuu yidhi inuu walow intaa haba dhaafto hadday doonto wiigba ha gaadha inuu iska sii masaxdo in alla inta mashaqada iyo dhibaatadaas meesha ka baxayso waxaanu u deliishaday ahar laga wariyey amiiru lmu'miniin cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhu wa ardaah oo nin baa markaa saxaabada ka mida baa ka yimi shaam iyo xaggaasi ayuu ka yimi a xaggaa iyo shaam buu ka yimi marka wuxuu ihi inteen leeg baad maaragtay soo socotay ninku wuxuu ahaa cuqba ibnu caamir radia allahu canhu wa ardaah inteen leeg baad soo socoto wuxuu ihi wiig miyaad bixisay khufaynkaagan maya ma bixin buu idhi wuxuu idhi asabta assunna sunnada waad asiibtay sunnadii baad asiibtay mar haddaanaad wiig dhan jimco ilaa jimco bixin ood intaa masaxaysay sunnadii baad asiibtay asabta asunna marka ahlucilmiga qaarkood waxay idhahaan lafdiga assunna waa shaad oo daaraqudni oo kale markuu soo saaro assunna inay shaad tahay buu sheegaya xadiidkuna markaa mawquuf inuu noqonayo asabta ay tahay ha yeeshee culimmada barhkood baa xoojiyay asunna qudheeda lafdigaa qudhiisu inuu suganya calaa kulli xaal sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu ku xambaaray aharkaasi xaaladda waxa weeye noocaas oo kale ah ee qofkii uu ka maarmi waayo ama dhibaatadu ay ku imanayso inuu ku camalfalo isaga qudhiisuna wuxuu tilmaamay inuu mararka qaar ku camalfalo xadiidka baabu nawaaqidi lwuduu'i waxyaabaha weysada buriyaha ayuu baabu yahay nawaaqidu waa jamcu naaqid weeye naaqidkuna luuqahaana naaqidu lishay waa almufsidu lahu waxa fasahaadiyaa la ydhaah nawaaqid lwuduuna waxaa looga jeedaa alcilal almuahiratu fi ikhraaji lwuduu'i cama huwa almatluubu minhu waxyaabaha weysadii weysanimadii ka saaraya iyo in markaa lagu banaysto waxyaabihii haddii aan laba kuu roon yahay lagu markaa dee banaysan jiray nawaaqid lwuduuna waxay u qaybsamaa nooc mujmacun calayhi ah oo lagu kulansan yahay oo lagu ijmaacsan yahay iyo waxyaabo markaa laysku khilaafsan yahay axaadiidta ayaanay ka caddaan qaala wa can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala waxaa laga wariyay anas ibnu maalik ilaahay raalliha ka noqdee qaala annahu qaala inuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama asxaabta rasuulka ilaahay waxay ahaayeen calaa cahdihi ay fii cahdihi wakhtigiisii waxay ahaayeen yantadiruuna kuwa suga ayay ahaayeen alcishaaa cishaa'iga ayay markaa sugi jireen xataa takhfiqa ilaa ay ka rakoocdo oo macnihii hoos ay uga dee dhacdo ru'uusuhum madaxyadoodu oo takhfiqa bikasri ilfaa waa min baabi daraba macnaheesu wuxuu noqonayaa qofku marka uu luloodo ee dabeetana madaxiisu uu hoos u yar ciiro yaa waynu naqaanaa qofku markuu luloonayo had iyo jeer ruddadu yarahayso madaxaa hoosu yaro dhaca soo maha ya oo iyadoo jidhka kale uu dee iska caadi yahay ayuu madaxii sidaa hoos ugu yar dhacaya marka ikhfaaqi waa sidaa macnihii rakuuco rakooco xataa takhfiqa ilaa ay ka rakoocdo ru'uusuhum madaxyadoodu uma dabadeeta yusalluuna way tukan jireen oo walaa yatawada'uuna may weysaysan jirin akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa soo saaray wa saxaxahu daara quطniyu daara quطnina wuu saxiixiyey wa asluhu fii muslim asalkiisuna muslim baabuu ku yaalaa waay waa tahay oo asalka uu ishaaraya uu leeyahay muslim buu ku yaallaa lafdigiisu wuxuu ahaa kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yanaamuun huma yusalluuna walaa yatawada'uun waxay saxaabada rasuulku ahaayeen kuwa seexda huma yusalluuna dabadeeta way tukan jireen walaa yatawada'uuna may weysaysan jirin qaala qultu samictahu min anas qaala ii wallah markaa sidaasay saxaabadu ahaayeen tana waxaa laga faa'iidaysanayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen arrintaas inay ahayd caado soo noqnoqotay oo markaa aada u dhici jirtay xadiidkan ikhwaani waxa mawduuciisu uu yahay maa jaa fii ana anawma alyasiira laa yanqudu lwuduu waxaa ku soo arooray in hurdada yari aanay weysada jebin ahayn sidaasaa saaxibu milxati alcalaamku uu waxa weeye ciwaan uga dhigay masalada ku saabsan hurdadu miyay jabisaa weysada mise ma jabiso waa masale hadalkeedu uu badan yahay ahlulcilmiguna aqwaal badan bay ku leeyihin imaamu nawowi ilaa sideed qowl buu tilmaamaya ha yeeshee sideeddaa qowl waxaad moodaa bacdu ahlilcilmi oo yidhi weysadu mar walba way burinaysaa mutlaqan waxaan leeyahay hurdadu mar walba weysadii way burinaysaa ama ha yaraato ama ha badnaato ama dabada dhulka ha ku hayo oo tarabuc ahaan ha u fadhiyo ama yaanu u fadhin ama salaada ku jira ama yaanu ku jirin mutlaqan way burinaysaa jira bacdu ahlilcilmi baa maray bacdi kalena waxay leeyihiin maye ma burinaysa mutlaqan hurdada waxa loo yaqaanaa weysada burin mayso bacdu ahlilcilmi waxa weeye waxay dhahdaan marka salaada burin mayso laakiin salaada wixii ka baxsan bay burinaysa qaar waxay dhahdaan qaab gaara haddii uu u fadhiyo sida shaafice sida shaaficiyada oo kale ma burinaysa haddii kale way burinaysa aqwaal badan baa ku sugan aqwaashaa waxaad moodaa waxa ugu xoog badan laba qowl labadaa qowlun baa la eegayaa kooda raajixsan labadaa qowl qowl waa ka odhanaya waxa weeye mutlaqan way burinaysaa hurdadu mutlaqan way burinaysaa qowlkaasi waa qowl qawiya weeye waana qowlka alimaamu alalbaaniyu uu ku rajaxo tamaamulminah kadalika waa qowlka alimaamu lmundiriyu ibnu lmundir baan lay cafwan ibnu lmundir waa qowlka isaguna uu rajaxayo waay marka qowlkaasina waxa uu qabsaday axaadiidta ku soo aroortay hurdada nooc way iska hor imanaysaa oo axaadiid laga qaadanayo hurdadu inay naaqad tahay baa jira ya sida xadiidkii markaa safwaan ibnu casaale aynu xalay soo maray oo hurdada nawmka bowlkii iyo qaa'idkii iyo waxyaabaha nawaaqida ah ee laysla ogol yahay inay nawaaqidulwuduu yihiin waa taa markaa lagu cadfay oo meesha dee dalaalatul-iqtiraam baa ku jirta kuwa nawaaqida baa lala xidhiidhiyey isna naaqid inuu yahay baa laga qaadanayaa meesha waxyaabo kaloo laga qaadan karaana way jiraan marka waxaa kaloo soo aroortay axaadiid laga qaadan karo inaanay hurdadu naaqid ahayn xadiidkan inoo yaalaaba ka mida riwaayaadkiisa kala duwan ee sheegaaya saxaabadu markay cishaayaga sugayaane waxoogay la yaro raago qaarkood inay markaa gemi jireen oo dabeeto iyagoon weysaysan ay iska tukan jireen mar haddii axaadiidtu ay tacaaruday waa la kala rajaxayaa bay leeyihiin waxaana la rajaxayaa axaadiidta waxa weeyaan asalkii wax ka raraysa axaadiidta odhanaysa weysadu hurdadu weysada jabin mayso asalkii ayuunbay sheegaysaa ilaan asalku waa inaanay hurdadu weysada jabin buu asalku ahaa soo maa axaadiidtaasi asalkii unbay iyadu sheegaysaa ee waafaqsantay asalka sidii ahayd bay waafaqsantay axaadiidtan laga qaadanayo inay hurdadu weysada jabinaysaana asalkiibay wax ka raraysaa oo waxbay soo kordhinaysaa xukun cusub bay soo kordhinaysaa soo maa axaadiidtan markaa asalka wax ka raraysa ayay qabsadeen waa qowl qawiya qowlka labaad wuxuu yahay hurdada ha la kala qaado hurdada markaa thaqiilka ah ee culus ee qofka dareenkii ka tago ee inuu weyse jabay iyo in kale aanu kala ogaanahayn hurdada noocaasi weysadii way jabinaysa amaa hurdada yaree khafiifka ah ee waxa weeyaan maaragtay qofku dareenkiisi aanu wada tegin ee haddii allaba kuu roon yahay maaragtay uu dareemi karo ee hadduu weyse jabo uu isdareemi karo ya sida maaragtay indhaha in laysku yar qabtay iyo waxyaabaha noocaasa taasi iyadu waa noom yasiiraho ma jabinaysa weysadii bay idhahde jamcan bayna aladila axaadiista saasaa lagu jamcinayaa bay idhahde oo axaadiistan laga qaadanayo inaanay hurdada yari markaa hurdadu weysada jabinahayn hurdadaa khafiifkaa baa lagu xambaarayaa bay idhahde axaadiista haddii allaba kuu roon yahay laga qaadanaayo inay hurdadu naaqi tahayna hurdada faqiilka ah ee culus ayaa lagu xambaarayaa bay idhaahdeen sidaana bacdu ahlilcilm baa maray oo waa qowl markaa qawi ah labadaa qowl baad moodaa masalada inay ugu xoog badan yihiin axaadiis kale oo ku saabsan isla naaqidkana inuu dhan isu wada marye ahayde wuu inoo keeni doonaa balada halkaana wixii maaragtay ilaahay jala wacalaa inoo qadaro waynu kusii baraarujin doonaa qaala wuxuu ihi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ee qaalat anahaa qaalat inay tii jaa-at waxaa timid faatimatu bintu abi xubayshin faatimo oo ina abi xubaysha ayaa u timi ila nabiy nabiga sala allahu calayhi wasalam abuu xubaysh magaciisa qays ibnulmualib ibnu asad baa lagu sheegay waana qurashiyad faatimadan iyo garo waxaanay ka mid tahay dumarkii wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalama dhabar furmay wa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow innii anigu imra'atun haweenay baan ahay ustaxaadu waa lay dhabar furaayoo falaa athuru ma daahiroobo oo dhiigunbaa iga soconaya afa adacu salaata salaada miyaan ka tagaa qaala wuxuu uhi laa maya waa ka tegi inamaa daaliki waa bikasri lkaafi khitaaban lilmar'a inamaa daaliki in kaleba maahe kaagaasi cirqun waa xididuun waa xidid markaa furmay walaysa bixaydin xaydna maaha fa idaa aqbalat marka ay timaaddo xaydatuki xaydkaagu marka uu yimaado fadacii ka taga salaata salaada ka tag markay wakhtigii caadadaadu timaadee ay gaadho ama aad dee bidhaantiisaba ku garatid oo dhiigi kale aad kaga soocdid ama wakhtigii uu kaa iman jirayba ha gaadho wakhtiga aad ku garatida marka uu yimaado fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat marka ay jeedsatee ay dhammaatee muddadiisa ay godana faqsilii cankii iska maydha dama dhiigga iska maydh dhiigu halku ku yaallo keliya maydh looma jeedo waa wada maydho weeye uma salii dabadeetana tuko mutafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday lafdigan ah uma tawada'ii dabadeeta u weysaysa likulli salaatin salaad walba u weysayso wa ashaara muslimun imaamu muslim waxa uu tilmaamay ilaa annahu in isagu xadafaha lafdigan dambe uu u gooyey camdan ukas iyo ogaanuu u jaray sidaasaa imaamu muslim uu tilmaamay xadiidkan ikhwaani baabkiisu waa baabulxayd oo halkaasi ayuu ku keenay axkaamtiisuna ay ku iman doontaa insha allah axkaam badan baana ku sugan oo istixaadadu waa haweenayda inuu dhiiguni ka butaaco dhiiggaas oo aan dhiiggii caadada ahaa ee xaydka la odhan jirayna aan ahayn dhiiggii nifaaska la odhan jiray oo dhiiggii dhelmadaana aan ahayn dhiig kale uunbaa markaa ka butaacaya soomaaliga markaa dhabarfuran iyo waxyaabaha noocaasay wadaadadu ka cabiraan ama maaragtay ha la yidhaahdaba shubandheer marka waa dhiiggaasun butaacaya waxaanuu rasuulku u sheegay innamaa daaliki cirqun markuu yidhi in sababtan istixaadada keentay ay tahay ee dhiiggaa markaa xididkaa furmay waa xidid baa qarxay marka wuxuu u tilmaamay xaydka iyo dhiiggan inaanay isku mid ahayn oo xaydka dhiigga la ydhaha wuxuu ka yimaadaa raximka guntiisa ayuu ka yimaadaa dhiiggan istixaadaduna wuxuu ka yimaadaa cirqiga ah ama xididkaasuu ka yimaadaa marka labada meelood ay ka imanayaan baa kala duwan waxyaabo kaloo ay ku kala duwan yihiinna way jirtaa sida insha alla baabkeeda aynuugu tegi doono ha yeeshee halkan wuxuu u soo arooriyey xaafidku jumladaa dambe uma tawada'i likulli salaatin inuu inoo caddeeyo dhiiggaa istixaadadu inuu weysada jebinaayo ilaa nawaaqidu lwuduu baynu maraynay soo maaha ana dama alistixaadati yanqudu lwuduu in dhiigga istixaadadu markuu haweenaydii ka yimaado weysadii uu jebinaayo ayuu markaa u soo arooriyey waana sida ahlucilmiga badidoodu ay mareen waay marka haweenaydii dhabar furanka lahayd waktigaa xaydkaa salaadii dee way ka tegaysaa iyo waxyaabihii kale aan la ogolaynba laakiin xaydkaasi marka uu meesha ka baxo maxay samaynaysaa salaadeedii way iska tukanaysa maxay samaynaysaa marka salaada waktigeedu uu soo galay ayar iska weysaysanaysaa dabadeetana inta aanu dhiig ka iman bay hore u tukanaysa haddii dhiiggaasi uu yahay mid aan joogsanahaynbo maca salaada aanay ka gaadhsiin karahayn intay iska weysaysato shay daahir ahoo nadiifa maxalka ama meesha ha ku awdo markaa dabadeetana ha iska tukato soo ma aragta sidaa hee ha iskaga tukato waxaa kaloynu baraarujinaynaa lafdigaa dambe bukhaari baa wariyey ha yeeshee ahlulcilmi badan baa ka hadlay culimo fara badan baa yidhi lafdigaa dambe waxa weeye waa mawquuf oo ma asixin isagoo marfuuca oo rasuulka sala allahu alay wasalam kama sugna ee curwa ayaa markaa mawquufay ku tahy waxyaabaha arrintaa xoojinayaana way markaa soo arooreen waay ahlulcilmiga sidaa tilmaamayana waxaaba ka mida muslimkaa sheekhu uu tilmaamay ya oo wuxuu uhi wa fii xadiidi xamaadin xarfun taraknaa dikrah xadiidka xamaad oo xamaad ibnu zayde xaraf aanu sheegistiisa ka tagnay baa ku jira buu muslim yidhi hadalku markaa sheegaya waa kaa waa hadalkaa muslim xufaad badan oo kaleoo sidaa tilmaantayna way jiraan adigu calaa kulli xaal lafdigaa ahlulcilmiga barh ka midi way rafciyeen oo xamaadkaasa ka mida xamaad ibnu zayd keligiina ma rafcine ahlulcilmi kalaa ku waafaqay ilaa afar kale meelahaasaa ku waafaqay ama shan kale ma garat sidaa awgeed baa alxaafid ibnu xajar iyo ahlulcilmi kaleba way difaaceenoo waxay idhahdeen maya way sugantay ha yeeshee waxaan laga murmi karin akharu ahlilcilmi xufaadda badidoodu iyagu markaa ziyaadada may xadiidka ku warin ama xadiidka rasuulka hadalka rasuulka kamay dhigin sala allahu alay wasalam ilaa toddoba iyo toban xaafid oo raggii waaweynaa ee xadiidka ah ayaan iyagu sheegin ya markaa si kastaba ha ahaatee masaladaasa halkan laga qaadanayaa sideedabana dee wixii ka soo baxa min axadi sabiileyn labada waddo midkood wixii ka soo baxa ya labada waddo midkood wixii ka soo baxa waysadii wuu jebinayaa ee garo wa can caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala inuu ihi kuntu waxaan ahaa rajulan nin baan ahaa ninkaasoo madaa'an madi badan nin madi badan ayaan ahaa waay oo madida waxaa loo akhrii karaa almadiyu waa loo akhrii karaa waxaa kaloo loo akhrii karaa almadyuna waa loo akhrii karaa daalka oo la reebo almadyu iyo almadiyu waay waxaan filayaa almadiyo iyada aan la shadin inayna jirtay laakiin hadda labadaasuu kitaabku sheegaya nin markaa madi badan baan ahaa madiduna waa biyo yaroo cad oo isjiidanaya oo had iyo jeer maaragtay qofka ka yimaada marka jimaac iyo wax la mida uu xasuusto ya ama uu ka fikiro iyo xaaladaha noocaasa ayay ka yimaadaan madida iyo maniduna isku mid maaha oo farqiyaa u dhaxeeya oo manidu had iyo jeer si boodboodaysay usoo baxdaa tan laakiin dee way iska timaadaa uno inaan laba dareemin baa laga yaabaa qoyaankeedu mooyaane ta kale madidu way markaa manidu way waxa weeye isjiidanaysaa way dee ka yaro adag tahay daal baa manida ka dambeeya laakiin tan kama dambeeyo adigu calaa kulli xaal furuuq baa jirta dhowrku ay ku kala duwan yihin waxaa cawrada ragga ka soo baxaana madidaana wuu noqon karaa manina wuu noqon karaa alwadiyu buu noqon karaa waxa wadida la idhaahdo oo iyaduna markaa ka duwan kaadina wuu noqon karaa dakarka afartaasiba way ka yimaadaan rag ee garo afartaa noocoo biyayowga ka midiba way ka yimaadaan fa amartu waxaan faray almiqdaada min alaswadi saxaabigaasi almiqdaad la odhan jiray baa waxaan faray an yas'ala nabiya nebiga inuu soo weydiiyo sala allahu calayhi wasalam fasa'alahu wuu soo weydiiyo faqaala wuxuu rasuulku uhi fiihi waxaa ku sugan alwuduu'u weysaysasho ayaa ku sugan oo waa laga weysaysanayaa muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariyi bukhaari baa lafdiganina u sugnaaday xadiidkani alfaad badan buu leeyahay waana xadiid markaa saxiixeynka ku soo arooriya kayrkoodba waayah saxaabigaasi almiqdaadna almiqdaad ibnu aswad ayuu ku caanbaxay laakiin magiciisa saxda ahi wuxuu ahaa almiqdaad ibnu camar ibnu thacla baa la odhan jiray alaswad ibnu cabdiyaquuth baa laakiin loo nisbeeyey markaa zuhri waxaana loogu nisbeeyey liannahu tabanaah inan buu ka dhigto saasaa loogu nisbeeyey waay waxaa jira riwaayaadka qaar oo sheegaya sababta cali ku kaliftay oo wuxuu nin madi badan baan ahaa dabadeeta wakhtiga jiilaalkii ama qabowgii baan dee meydhan jiray mar kastoon isku arko waan meydhan jiray ilaa dhabarku idildilaacay markaasaa dabadeetana anigu aan rasuulka u sheegay ama cid kalea u sheegtay kolkaasuu dabadeeta rasuulku sala allahu caleyh wasalam inaan laga meydhan ahayn uu ii sheegay ee dakarkuun la maydhayo dabadeetana la weysaysanayo waxaa xadiidku markaa daliil uu yahay waxa loo yaqaano biyaha loo yaqaano madidu inay tahay naaqidun lilwuduu weysadii waa mid jebinaysa marka ay qofka isla markaana waa mid nijaasa nijaas weeye markay qofka ka soo baxdana muxuu samaynayaa dakarkiisiibuu maydhaya xadiid kale wuxuu sheegayaa labada xiniyoodna ha maydho waay dabadeeta wuu weysaysanayaa weysadiina ula imanaya intaasi ayuu samaynaya marka waana nijaas weysadiina way jebinayaan qofku markaa waanu iska maydhaya maradii ka waran hadday gaadho muxuu samaynayaa xadiid markaa xasana waxaa ku soo arooray marada iyada inaan waxba laga maydhayn laga rushaynayo haday marada kaa gaadho macawista ama maaragtay maradaad xidhan tahay ama surwaalka waa laga rushaynaya biyuunbaa saa loogu dul shubaya bes ma fahanti bacdu ahlilcilmi baana ku tega waana sida raajixa waayo xadiid baa tilmaamaya waay dakarka axaadiidta ku soo aroortayna qaarna nadxi bay sheegayeen qaarna qusli sida saxiixana waa qusli riwaayadda nadxiga sheegaysa nadxigaa qudhiisa qusligaaga u fasiraya soo ma aragti qusliga ayaa he ayaa lagu fasirayaa waa mas'alo waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay dee in maaragtay xididkii laga xishoodo xididka in laga xishoodo oo waxyaabaha markaa shahwadiiyo arrimaha noocaasa xidhiidhka la leh inaan dee agtooda lagu soo qaadqaadin ama aan markaa dee loo caddaynin waa in laga xishoodo moogtay taasi waa ta ku kaliftay cali ibnu abi aalib inuu markaa isagu toos u weydiin waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam masaladan oo riwaayaadka xadiidka ama alfaadda xadiidka qaar bay ku soo aroortayba limakaani ibnatihi minii waan markaa ka xishooday oo waxaan uga xishooday inaan arrimaha dee afka ku ballaadhiyo agtiisa meesha iyo maqaamka inantiisu agtayda ay ka joogta darteed lafdi kale min ajli faatima marka mar haddii aanu faatimo inantiisii aan wada joogno oy xaaska igii tahay arrimaha markaa madida iyo waxyaabaha had iyo jeer shahwada iyo wixii la mida ku yimaadee la xidhiidha inaan weydiiyo waan ka xishooday waay waxaa kaloo riwaayaadka qaar ay sheegayaan ee saxaabigan markaa miqdaad iyo cali iyo nin kale oo saxaabada ka mid ah arrintan markaa way mudaakareeyeen camaar ibnu yaasir buu ahaa saxaabiga kalena way isla soo qaadeen oo waxay dhahay arrintaasi ka warrama miyaa laga maydhanayaa mayaa laga weysaysanaya maxaa xukunkeedu yahay markaasaa dabadeeta cali markii dambe uu yidhi waxa weeye orodoo rasuulka soo weydiiya waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dee cilmiga in la kororhsado masaa'ilka sharciga la yska saxo ama tahaaraha ku saabsanaadaan ama salaada ku saabsanaadaan ama masaa'ilka kale ee sharciga ku saabsanaadaan waa in la yska saxo oo ilaahay baa yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka keliyahe iqada ah ee lagu kalsoonyo khabarkiisa in la qaadanayo miqdaad markii warka u keenay horeu ka qaatay cali bnu abi aalib sida saxiixaana warkaa qofka keliya la qaadanaya ama ha ku saabsanaado axkaam iyo camaliyaad ama caqiide iyo markaa cilmiyaad ha ku saabsanaado mar hadduu iqa yahay warkiisa waa la qaadanaya qaala wuxuu ihi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qabala wuxuu dhunkaday bacda nisaa'ihi dumarkiisii baadh ka mida uma dabadeetana kharaja wuxuu u baxay ila salaati salaada walam yatawada ma weysaysa akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray wadacafahu lbukhaariyu bukhaarina wuu daciifiyey halkana masalo kaloo muhiimah oo hadal badani ku jiro ayuu ka gelayaa xadiidkaasaynu waxa weeye ku ka qaadi doonaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online